إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu allah qadaro aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah laba qof ayaa ku dhintay boosaneer ay ka qodayeen xaafad ka mida magaalada dhuuso mareeb ee gobolka galgaduud milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro xoogan ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee shabeellaa hoose waxaa xalay la weeraray saldhig ciidamada shisheeye kenya ka samaysteen deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose munaasabad ballaaran oo lagu furayay masjid ay ku baxday ku dhowaad nus milyan dollarka maraykanka ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxulle ee walaayada islaamiga ah ee baayi bakool muslimiinta caalamka ayaa tallaabo cad ka qaaday dowladda faransa ee ku adkaysatay sii wadista aflagaadada nebiga sala allahu calayhi wasalam maamulka ala sacuud ayaa taageero weyn u muujiyey dowladda faransiiska xilli muslimiinta caalamka ay meel uga soo wada jeesteen u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan laba qof ayaa ku dhintay boosaneer ay ka qodayeen xaafad ka tirsan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in xaafadda waxaar cadda ee magaaladaas ay ku dhinteen laba nin oo qodaya god boosaneer sababta keentay dhimashada labada nin ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah raggii qodaya godka uu ku dhacay godka boosaneerka kan kalena uu isku dayay inuu badbaadiyo balse nasiib daro labadoodaba meesha ayay ku dhaceen wax gurmadaama aysan helin halkii ayayna ku dhinteen dadka deegaanka ayaa saakis ugu soo baxay xaafadda ay arrintani ka dhacday iyadoona si aad ah maanta magaalada looga hadalhayo qaar ka mid dadweynaha xaafaddaas ayaa gurmud u sameeyey iyagoona ka soo saaray meedadka labada nin goodka boosaneerka ahaa dhacdooyinka nooca la mid ah ayaan ahayn kuwa ku cusub deegaanada ay soomaalida degto balse marsii horeysay magaalada muqdisho tan mid la mid ah ayaa waxay ka dhacday xaafadda uu arooska socday milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro xoogan ku qaaday qaar ka mid a fariisimaha shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ee shabeellaha hoose warkaasi war kale oo ku aadan kenyaatiga oo iyagana lagu weeraray saldhig ay ka samaysteen taabto ee jubbada hoose maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
weeraradan oo ahaa kuwa saf ballaaran ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisimo ay askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyo duleedka magaalada muqdisho goobaha ay mujaahidiintu weerareen ayaa kala ah degmada marka wallaweyn qoryooley janaale lamber lixdan arbacow buufow iyo calamada shisheeyaha afrikaanta iyo askarta dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa habeen weliba waxay martigeliyaan weeraro lagu beegsanayo xiryahooda dhanka kale habeenkii xalay waxaa dagaal ka dhacay deegaanka taabta oo ka tirsan gobolka jubbada hoose weerarkan ayaa waxaa lagu qaaday fariisinka ciidanka kenya ay ku leeyihiin deegaanka taabto daryanka hubka ay labada dhinac isku adeegsanayeen ayaa waxaa laga maqlayay goobaha ka agdhow deegaanka uu weerarku ka dhacay waxaa suuragal ah in ciidamada kenyaatiga weerarkan lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan hase yeeshee ma aanan helin tafaasiil dheeraad ah maadaama uu weerarku dhacay xilli habeen ah ciidamada kenyaatiga ee duulaanka ku jooga qayba ka mid ah gobolka jubbada hoose ayaa waxay habeen weliba la kulmaan weeraro ay ka dhaxlaan dhiigba xoogan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray weeraradooda ka dhanka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka iyo askarta dowladda federaalka
munaasabad ballaaran oo lagu furayo masjid ay ku baxday ku dhowaad nus milyan dollarka maraykanka ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxulle ee walaayadii islaamiga ah ee baayi bakool abuubakar ibraahim ayaa ka waramaya munaasabadan uu ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana daaha looga rogayay masjid jaamaca oo dhowaan laga dhisay deegaanka buurdhuxulle ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee ba iyo bakool ayaa lagu qabtay gudaha masjidkaasi marti sharaf kala duwan oo ka socday guud ahaan deegaanada wilaayada islaamiga ah ee ba iyo bakool oo ka kooban culummo mas-uuliyiin iyo waxgaradka gobolka ayaa ka soo qayb galay xafladda kuwaas oo aad u bogaadiyey guddigii u istaagay dhismaha masjidka iyo bulshada ku nool deegaanka buurdhuxulle ee gobolka bakool sida ay goobta ka sheegeen guddiga waxaa masjidka ku baxay lacag ku dhow nusmilyan taasoo ay bixiyeen muxsiniin soomaaliyeed oo ku nool gobolka bakool iyo sidoo kale dibadaha kuwaasoo lacagtooda ugu deeqay dhismaha masjidka jaamaca ah ee laga dhisay deegaanka buurdhuxulle mid ka mida lajnadii ku howlanaa dhismaha masjidka ayaa goobta ka sheegay xog faahfaahsan oo ku aadan maraaxiishii lacag ururinta iyo sidoo kale inta ay la eg tahay qiimaha lacageed ee ku baxay masjidka gaalmay la biyey saddex boqol lihdun ili neef alishaani tirada loodiyana maynaga tahay konton i kow neef yalika bi erin walaagi antilika bi iwalay bannaanka lakushaani kun siyeed boqol afartai lama neefalika bi dhul dhammaantiis walaa ila dhiibi buurdhaxnolilika bi labaatan boos fiyaala iyo inaska jara xaafada inaska jaro la bi beer dhammaantiya buurdhaxnolilika bi may la biyey tuman beeroda la bi markiliska dari walgadi la'agti gooyangna maynaga tay lama boqol tum iseda kun boqol siyeti afar doolar nagat la'agta masaajidkan galle kamaysan aragahaytange beesada ka bati maynaga tay afar boqol i konton kun i saddex boqol sidoo kale qaar ka mida waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadda oo ay ka mid ahaayeen ugaaska beesha macalin weyne xasan macalin liibaan iyo sidoo kale ugaaska beesha hadame ugaas cabdulaahi madyare oo makarofanka iska daba qaatay ayaa aad u bogaadiyey dadkii muxsiniinta ahaa ee ka qayb qaatay dhismaha masjidka marka ikhwaani geeg ardaada farxad winga gobolkan taalla nicmadaas taas aho ilaahay subxaanahu wa tacaala nasiy anilaka shukriye bacdisha araddeeda masjidtankanqe kolley howla walilin geliyey inilaka cibaadaysada in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa laka tuuga ilaahay cibaadadiis laka gududa eed ba ardayn ka farhani runtii maylanaa horta maala gamna dad dhiibayo iiman laho muslimiin ana gamna ilaahay nin barkaay afar boqol i konton kun oo doolar dibida waa lagu sheenay lahay labaatan kun oo koyta la rimada la gayliyay la gayliyay wiliba awaaday la awaaday la awaaday afar boqol i konton laba boqol i soddon i bayuu dalka la ku halay muslimiinta dhiibeen oo deegan waa danka degan ilaahu maalkiin siin barkaay ilaahu muu dheer kheer gabana sii ugu dambayntii ugaas buraale ugaaska beesha gaasan ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan nimcooyinka ay ku haystaan wilaayaadka islaamiga ah ee imaamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaayaadka dhaqanka wanaagsan ee islaamiga aan ugu hogaaminhayay iyo culimmada cadaaladda ah wixii gacantooda soo gaadhay gurigan ku hantay ean musuq maasuqa aqoonin iyo xaaraamta ilaahay baa kuwaasaa fadligooda ilahay inoogu suurtageliyey iyo dadka muxsiniinta ahee maalkooda la baxay taasay inoogu suura gashay haddaan sidan kusii wadnana waxaan u malaynayaa inaan si kasii wanaagsan gaarin insha allahu tacaala biidn illahi masaajidka lagu cibaadaysan maayo haddii aan culimmada warkooda laga jawaabin oo aan la raacin oon garab la siinoon qori la qaadin oon geerida la ogolaanin oon maalka la bixin wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaan lagu cibaadaysanaynin cadowgaasaa iska imaan cibaadaduna way kala carari ninka ugu ron baa ninkaa duurka jira iska noqoni ee qoriga watee koobku garabka ugu xidhanya garab raaratada aan u diyaar garowna safarkaas dheer cadowga ilaahayna aan u istaagno munaasabadii furitaanka masjidka jaamaca ah ee laga dhisay deegaanka buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee ba iyo bakool ayaa ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan dhowaan ay ahayd markii masjid weyn oo ay ku baxday lacag ku dhow boqol kun oo dollar laga dhisay deegaanka kunya barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana muuqata in wilaayaadka islaamiga ah ay kaalinta koowaad uga jiraan deegaanada ay ku sii badanayaan masaajidda iyo goobaha lagu barto cilmiga sharciga ah muslimiinta caalamka ayaa tallaabo cad ka qaaday dowladda faransiiska ee ku adkaysatay sii wadista aflagaadeynta nebiga sala allahu calayhi wasalam salmaan axmed ayaa ka waramaya wararkii ugu dambeeyey ee arrimahaas sidaad la socoto dhowaan dowladda faransiiska waxay si toosa u weerartay diinta islaamka iyadoona madaxweynaha dalkaas emmanuel macron ninka lagu magacaabo uu sheegay inuu sii wadi doono aflagaadiinta diinta islaamka gaar ahaan nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam oo ah nebiga uu allah casa wajalla u soo diray khalqiga ku nool adduunkan macron dagaalkiisa ka dhanka islaamka iyo muslimiinta ee bannaanka yaala wuxuu soo bilaabay toddobaadyo ka hor markii uu sheegay in diinta islaamka sida uu hadalka u dhigay ay la nooshahay dhibaatooyin xoogan isagoo markaa intaa ku daray inuu la dagaalami doono diinta islaamka ee hadalkaas dabcan dadka muslimiintaha aad ayay uga hor yimaadeen waxaana ducaadda muslimiinta iyo culimmadooda ay sheegeen in ninka dhibaataysan ee dhibaatada la nool uu yahay emmanuel macron oo isaguba la daala dhacaya dhibaatooyinka kasoo wajahaya gudaha dalkiisa iyadoo guud ahaanba ay fashilantay siyaasadiisa arrimaha gudaha iyo dibaddaba jawaabtii ugu xooganayd ee uu helay emmanuel macron markii uu sheegay in diinta islaamka ay dhibaato la nooshahay waa sida uu hadalka u dhigaya waxaa la dhihi karaa waxay ka timid dhanka allah casa wajalla iyadoona uu allah casa wajalla qadaray in haweenay toddobaatan iyo shan sano jir ah oo lagu hayay dalka maali sannado dhowr ah ay sheegtay inay qaadatay diinta islaamka haweeneydan oo sophie bitrinan lagu magacaabi jiray markii dambena la baxday maryan waxay sheegtay inay iyadu qaadatay diinta islaamka kuna qanacday waxaana xitaa xusid mudan in fariin ay u dirtay emmanuel macron ay ugu soo jeedisay inuu qaato diinta islaamka oo uu si degan oo caqli iyo xikmad ay ku jirto u fiiriyo kitaabka allah casa wajalla markaasoo ay sheegtay inuu ogaan doono inay diinta islaamka tahay diin xaq ah dabcan emmanuel macron aad ayuu uga carooday tallaabada hooymarin ay ku qaadatay diinta islaamka wuxuuna baajiyey shir jaraa-id oo uu doonayey inuu qabto oo uu kusoo dhoweeyo sophie bitrinan uuna ku sheego inuu isaga kasoo daayey gacantii jamaacadda nusrat lislaam walmuslimiin ay ku jirtay aflagaadadaas bareerka ah waxaa kasii horeeyey in emmanuel macron uu diiday inuu cambaareeyo tallaabo wargeyska charlie hebdo uu ku aflagaadeeyey rasuulka sala allahu caleyhi wasalam dibna ugu baahiyey sawiro uu wargeysku horey ugu aflagaadeeyey rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wuxuu arrinkaas ku tilmaamay xorriyadda hadalka iyo tacbiirka isagoona diiday in xitaa uu cambaareeyo aflagaadadii saddexaad ee ugu xooganayd ee uu emmanuel macron u geystay diinta islaamka waxay timid dhowr maalmood ka hor markii uu si bareera u sheegay in haddii ay yihiin dowladda faransiiska ay sii wadi doonaan sawirada ay ku aflagaadeynayaan rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ee dabcan sidaas ayuu hadalka u dhigay oo ma ahan hadal laga tarjumayo hadalka uu yidhi wuxuu sheegay isagoo siiqada jamciga isticmaalaya inay sii wadi doonaan sawirada ay ku aflagaadeynayaan rasuulka sala allahu caleyhi wasalam taasina waxay bannaanka soo dhigtay arrin ay markii horeba qaar ka mida muslimiintu ogaayeen oo ah in wargeyska charlie hebdo tallaabooyinka uu ku aflagaadeynayo rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ay gadaal ka riixayso dowladda faransiiska haatanna ammaankiisa aad ayaa loo ilaaliyaa oo xitaa lama oga halka uu ku yaalo marka laga soo tago in guud ahaan ee dalka faransiiska gaar ahaan magaalada baariis uu ku yaalo cidruus marka tallaabooyinka uu ninkan ku aflagaadeynayo diinta islaamka dabcan dadka muslimiinta aad ayay uga dhiidhiyaan waxaana dadka sida cad uga jawaabay hadallada jaasjaaska emmanuel macron ee ka mid ah wiil lagu magacaabo cabdulaahi shiishaani oo kasoo jeeda dhulka shiishaan ee muslimiintu leeyihiin ruushkuna uu xooga ku haysto wiilkan dhallinyarada oo sideed iyo toban sano jir ah ayaa dhowaan wuxuu gowracay nin macalin lagu sheegay oo aflagaadeeyey rasuulka sala allahu caleyhi wasalam sawirada wargeyska charlie hebdona u bandhigay arday dhiganaysay machad uu isagu macalinka yahay wiilka dhallinyarada ee muslimka ayaa meel ka mida baariis wuxuu ku qabtay ninkan aflagaadeeyey rasuulka sala allahu caleyhi wasalam qoorta ayuuna ka jiray sawiro uu kasoo qaadayna dabcan internetka waa uu ku baahiyey dardaarinkiisana wuxuu ku sheegay inuu u argudayey rasuulka sala allahu caleyhi wasalam dadka muslimiinta ahna ay usoo duceeyaan isagoona si gaara ula hadlay madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron si guud caalamka marka laga hadlayo dadka muslimiinta iyaguna way ka dhiidhiyaan aflagaadada bareerka ah ee emmanuel macron uu u geysanayo diinta islaamka ee dadka muslimiinta ah waxay gebi ahaanba sheegeen inay qaadacayaan oo ay joojinayaan adeegsiga ee badeecadaha dowladda faransiiska ay farsamayso waxaa xusid mudan in dhammaan badeecadihii ka imaan jiray dalka faransiiska ay dadka muslimiinta joojiyeen inay adeegsadaan iyadoona ganacsatada muslimiinta lagu booriyey inaanay dibadda ka keensan ee badeecadaha dowladda faransiiska ay farsamayso tallaabadan dadka ugu horeeya ee qaaday waxay ahaayeen muslimiinta dalka kuweyt kuwaas oo guddi ay ku yihiin ganacsatadooda shaaca ka qaaday inay gebi ahaanba joojiyeen isticmaalka iyo adeegsiga ama iibinta badeecadaha dowladda faransiiska ay soo saarto marka laga soo tago qaadacada badeecadaha ka imaanaya dalka faransiiska muslimiinta suudaan ayaa kaalinta koowaad kaga jira waargudida rasuulka sala allahu caleyhi wasalam marka loo eego ilaa iyo hadda tallaabooyinka dhacay waxay shacabka muslimka suudaan weerar toosa ku qaadeen safaaradda uu faransiisku ku leeyahay magaalada alkhartuum ee caasimada dalka suudaan ee gebi ahaanba safaaradda ayay burburiyeen dabna way ku daareen iyagoona xoog u adeegsaday ciidamo ka tirsan militariga dalka suudaan oo lagu geedaamay dhismaha safaaradda si ay uga hortagaan in weerar lagu soo qaado safaaradda culimmada muslimiinta waxay sheegayaan in inkastoo wax laga xumaado oo laga murugooda ay tahay in gaaladu ay aflagaadeeyaan rasuulka sala allahu caleyhi wasalam haddana marka loo eego taariikhda soo jireenka ah la ogaaday in qof weliba oo isku taaga nebiga sala allahu caleyhi wasalam ay nihaayadiisu dhowdahay waxayna culimmada muslimiintu sheegeen in ay rajaynayaan in mar aan fogeyn ay gebi ahaanba burburto dowladda faransiiska dalkaasna uu ka mid noqdo dalalka halaagsamay waxaana sidoo kale in madaxda reer galbeedka ay wejigooda dhabtaa bannaanka keenaan ay qayb ka tahay waxyaabaha kicinaya dadka muslimiinta ah dareensiinayana xaqiiqda dhabta ah ee dagaalka iyo loolanka maanta ka soconaya caalamka islaamka oo u dhexeeya dad tiro yar oo muslimiin ah oo ka horyimid ama dareemay halista ay reer galbeedka iyo dowladaha la jiraba ay ku hayaan islaamka iyo muslimiinta sidaasna hubka ku qaatay waa mahadsan tahay salmaan warkaan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan maamulka ale sacuud ayaa taageero weyn u muujiyey dowladda faransiiska xilli muslimiinta caalamka ay meel uga soo wada jeesteen maamulka ale sacuud ee uu hogaamiyey maxamed bin salmaan ayaa qaaday tallaabo ka careysiisay malaayiin muslimiin ah oo ku nool daafaha dunida tallaabada ay qaadeen maamulka ale sacuud ayaa waxay tahay in amiirka magaalada maka uu la kulmay safiirka waddanka faransiiska u fadhiya maamulka ale sacuud niyadda ayuuna u dejiyey safiirkan isagoona u sheegay in cadaadiis walba ay dowladiisa kala kulanta sacuudiga ay barbartaagan yihiin qoraal lagu daabacay barta twitterka ayaa lagu yiri amiirka mandiqada maka ayaa qaabilay safiirka jamhuuriyadda faransiiska intii uu kulanka socday ayay isdhaafsadeen hadalla gacaltooyo iyo falanqaynta arrimo taabanaya iskaashiga guud ee labada dhinac ee ka dhexeeya dhanka kale qaar ka mid a culamaa usuga ku sugan dhulka xarameynka ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in aflagaadeynta ambiyada ay dan u tahay argagixisada aflagaadada loo geysanaya ambiyada iyo rususha waa mid aan wax u dhimi doonin nebiyada ilaahay iyo rususha laakiin waxa ay u adeegaysaa qolyaha xagjiriinta ah ee doonaya in ay faafiyaan jawi ku dhisan naceybka bulshooyinka aadanaha ayaa lagu yiray war ka soo baxay hay-adda fatwada maamulka ale sacuud maamulka ale sacuud ayaa si cad u muujistay gacaltooyada uu u qabo reer galbeedka isagoo sidoo kale aan wax war ah ka soo saarin aflagaadada uu faransiiska u geystay nebigeena sala allahu caleyhi wasalam arrinkan ayaa aada uga caraysiiya dhalinyarada muslimiinta ee baraha bulshada ka wada ololaha ka dhanka ah faransiiska maamulka ale sacuud waxaa lagu xusuustaa in in ka badan shan iyo toban sano uu u xidhan yahay sheekh khaalid raashid oo lagu haysto in uu ku baaqay in la dilo gaalkii danmarka ee caayay nebiga sala allahu caleyhi wasalam warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya dhegeystayaal idaacadda alfurqaan waa inaga intaa